allayadan waalida u ahaa walaal waalida u ahaa adeerkooda mataankayga dhala ma garati marka meelaa ku wada noolan saddex wiil wey ma garati walaal sidan qiso cajaa'ib la ayaa halkan ku marnay qisaas wax wey walaal waxaa dhacday muddo laga jooga ad ilaa ad shan sano waa ka horreysa umalena sideed sideed umalena ayaa umalena guriga loo ayaa niko gabadh yaroo anad oo gabadh yaroo guriga joogto saddex iyo toban jir oo iskuol dhigit ayaa guriga loogu yimid galab laba f b i iyo waxa u timid naag xaydar walker yidhaahdina u yimaadeen haye markaas yidhahdeen weligaa miya lagu fura xumeeyey miya wax lagugu sameeyey sidaas nimankaas soomaalida saas wax ma kugu sameeyeen war weligaani waxna uma iskuulkeeda dhigta idhaaf waa gartay bal waxaad iiga warantaa marka aan soo qabana taasi halkaa haynoo taagnaato wiilashan markii hore sidee lagu xira iyaga oo lagu qabtay kiiska habka u bilaawda kuu sheegay dhigays kiiska meesha ka bilaawda hadalka iga dhigays walaal haye gabadhaas markii maalin hadda wiiga labaadaa kusoo noqdeen wiiga saddexaadaa kusoo noqdeen kadib gabadha maxkamada u ballamiyeen markii maxkamad loo ballamiyey gabadhii maxkamada anakoo maq wax ogaay male iskuolka laga kahays maxkamada la geeyey julia julia loo geeyey marka julia waxaa gabadhan de kiiskan wa wa wa waxba noo galtay waa soo fasaxeen hooyadeedoo meesha joogta ayaa nimankii oo f b i nimanka ugu sarreeyay waxaa ku ballan waxaa kaa qaadna yidhahdeen in oysa dadka hoosa u oyn aad koraad u oynaysaa ku yidhaahdeen waa gartay marka la wiig saddex wiig kadib nin guriga five o'clock ayaa guriga loogu yimid wiilashii kambaniyaalaa ka shaqaynayeen marka meesha midba meela laga kaxays waa gartay wiilasha iyo gabadhan maxay isu ahaayeen marka walaalo wey walaalo isku hoo isku aab wey kulle haye marka waa la kaxaystay wiilashii markii la kaxaystay meesha tagna marka waxaa la yidhi nimankan waxaa la yidhi dawladda haysad ma la soo daynaya la yidhi isla isla habeenkii t v-ga laga soo daayay gaangis way naaga gadaayeen kan way kareer kan waxyaala loo baahnayo t v laga soo daayay waa gartay annaka waa yaabaneen si kas ha noqod waa or orno inta tag intag looy raadi kan raadi looyara loo qabta wiilashii dacwadda waa socod si kasta liya dhowr jira maxkamad la keenay sidaa uraan maalin sanad walba waa la keenay wax caddeen lamahaas geedkaas garaskaas si loo wadwado dee waxaa umalaynaya dee arrinta hadda meeshaasaa kusoo gabagabowday waa gartay wiilashan markay xirnaayeen konton iyo saddex bilood wakhti ka badan ayaa haatan la soo daayay dembigii lagu haystay oo ay ka mid tahay inay dumar jirkooda ka ganacsanayeen ama ay dumar maaragtay iibgeenayeen iyo xatooyo baabuur wax lamida oo lagu soo eedeeyey dembigii asaga ahaa intuu ka baxay oo muddada dhan ay u xirnaayeen wax dembi lagu hayo wixii dhan wax banaanka ku dhacay waa trasha lagu daray waa gartay marka walaal dee soomaaliya meel kasta joogto waa la belilaqaysanaya waa la socotaa dawlad ma qabno dee wax u document israacsan mal ummadii soomaaliyeed isma raacsana dee wax wax u doodaya mal nin walba meeshii laga arkaa laga cunaya walaal waa gartay dad badan oo soomaaliyeed ayaa qurba joog ku ah wadamadan ewaddankan maraykanka iyo sidoo kaleeto dalalka kale ee caalamka ciidina qof la iskama eedeyn karo ilaa ay wax cun jiraan marka wiilashan waxaa lagu dabagalay oo markii dambena kiiskan beenta ka dhigay muxuu yahay wallaahi walaal waa aragtaa dee niyuuska ka daawanaysa kaartada meesha dad oo darajo doon oo madaxnimo doonaya ayaa kiiskan ayaa sameeyeen dee dad oo doonaya inay madax noqdaan oo kiiskan kusoo caan baxaan ayaa kiiskan ka shaqeeyeen wixii waa suuragal weys walaal waa u socon waaya baawarkooda waa waa baaba-ay jini do haweeney la yidhaahdo iyada laftirkeeda waxa ay sheegtay iyada iyo dhowr kaloo haweenaba inay ka mid ahaayeen haweenkii dhallinyaradani lagu soo eedeeyey in ay iyaga si ganacsiya dabcan ay u kala gudbinayeen ama hoteelle ay uga uga iibinayeen jirkooda ayagoo ka ganacsanaya marka eedeymahaasi oo dhan ma waxba kama jiraana kusoo gabagaboobeen ha waxba kama jiraan walaal wax jiraan male wax oo deji de walaal waxa siif iyo sinjin uma lah weligeena ma maqal mana arkin lifeken waxaan t v-gaasa ka arag walaal ilaaha ilaahay nooma kase walaal waa gartay muddo konton iyo saddex bilood ayay xirnaayeen waa wakhti ka badan afar sano marka la eego xilli aada u dheer waaye maxkamaddii sii daysay iyo xaalkii maxaa dib loogu noqdo wakhtigan see wax idin yihiin wallaahi walaal hadda shalay ayaa warqa xalay warqada dee shalay ugu dambeysa ayaa qolada oo dawladda warqad soo qoreen kiiskii annaga taraashka ku darna yidhaahdeen ma garad haye marka wax kaloo hadda oo dee la keena ma jirto de wiilashiina waa iska joogaan waa iska shaq marka horena waa shaq nin walba kambaniga ka shaqaysana ayaa shaqadiisa ku noqday waa gartay marka wiilashii haatan haddii lasoo daayey oo muddadaasi ay xirnaayeen dawladda maxay ka tiri ama kaba soo qaadba xaakimkii arrintan gacanta ku hayay muxuu ka yiri markii lasoo daynayay dhallinyaradan wallaahi waa la sugaaya asigaa laga warsugaaya xaakinka asigaa laga warsugaaya marka dee waktiga noqon doonto warumaha asigaa ballan ama maanta noqoto ama beri ha noqoto ama saadam asigaa ka warsugayna walaal sagaal iyo labaatan qof dad ku dhow dhow ayaa warbaahinta gudaha ay sheegtay in arrintan loo xiray marka sagaal iyo labaatanka qof ee arrintan loo xiray ma kuwii ayaga soo dacweeyeyba mise wiilashaa lala xiray kulligood wiilish hal mare la kulligood isku kiis way kul hal mare lasoo wada qabto walaal ha hal mar leh ohio minnesota ohio nashville tennessee sagaal iyo labaatankood hal mar ayaa la hal maalin ayaa la xiri hal maalin t v laga soo daayay marka haddana kadib kulligood ma lasii daaya hal mar kulligood may laba qaybood ayaa noqot qaybta u horreysa waxaa julia la keenay maxkamadda la keenay juligii waxay yidhahdeen noo galta saddexa galta yidhaahdeen kuwii kale noo galtay waa lasii daayay saddexdiina jaajka yidhi noo galta waa lasii daayay kuwii kale julis ninkan abiila qaatay oo waxa u diray cincinnati ayaa abiil u qaatay abiilkee muddo badan la sugayo almost hadda yimidi marka dee waa kaas oo ti daraad ku dhawaaqo jaajka waxaa sir kiiskan waxba kama jiro waa kiis lasoo dhis wax raad male kulligood dee dadkaas saas annaka dadkan dabagal ku samaynayn marka dadkan saas sidaa arrinta lagu soo daayay wiilashaad guryooda joogna waa shaqaystaan wax dhib lama ilaahay caafimaadka xoogooda qaban waa shaqaysanaya walaal